waxaa horay magaalada kismaayo uga jiray soolarada dabka dhaliya ee cadceeda ku shaqeeya kuwaasi oo dadka isticmaala ay uga maarmaan adeega korontada balse haatan soolarka magaalada ma shaqeeyo cilado jirta dartooda haddaba maamulka degmada kismaayo ayaa faahfaahin ka bixiyey cilada soolarka ku timid gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada kismaayo rashiid cabdi ibraahim ayaa sheegay in soolarada magaalada ay ku timid cilad farsamo ayna maamulka degmada iyo shirkadaha bixiyaha adeega korontada ee magaalada kismaayo ay ka wada hadlayaan sidii soolarka cadceeda ku shaqeeya ee magaalada loo cilad bixin lahaa iyada waa arrin muhiim oo hadda aan isbuucan ku guda jirnay leerarkaas cadceeda ku shaqeeya markii hore hay-adaha naga caawiyey kadib waa ciladaha galay kadib waxay u baahdeen farsamo yaqaano ka shaqeeya oo dee loo hela maaragtay nolol loo hela iyaga laftirkooda bay u baahdeen wixii oo dhan dee dhaqaalihii baa saamixi waayey hawsheedana waan ku jirnaa waxaan rabnaa hadda inaan u yeerno isbuucan dhammaadkiisa shirkadaha korontada inaan u yeerno rabna oo aan iyaga iskaashi ka helno si ay iyaga baalooyinka korontada qaada ay u geliyaan leerar u geliyaan dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka ayaa ka hadalay qorshaha dhismaha wadooyinka degmada kismaayo waxa uuna sheegay in lagaba maarmaan ay tahay in canshuurta shacabka laga qaado wax loogu qabto adeegyada asaasiga ah sida dhismaha wadooyinka horumarinta caafimaadka waxbarashada iyo adeegyada kale ee muhiimka ee qaadayso ee annagan aan gacanta siino ee akawnka dowladda ku dhacaya in laga helo bercentage dadkii laga celiyo wadooyinkii iyo nadaafadii iyo maaragtay si loogu sameeyo hadduu ilaah yihahdo oo dadka la yidhahdo waxaad bixisay waxaanan ka qabanay security aan ka qabanay waxaana waa ka qabanay security kaliya dadka maaragtay waa rabaan security laakiin haddana wax yaroo ka mid ah waa in lagu celiyaa adeegii bulshada sida caafimaadka wadooyinka iyo dhammaan taasna waxaan ka rajaynaynaa hadduu ilaah yihahdo wasaaradda maaliyadda oo balan ay noo dhexaysay inay fulin doonaan si canshuurtii dadka ay ugu dhaga fugaadaan iyaga laftirkooda ayaan iyagana ka rajaynayna